بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله فإذا أسند إلى ضمير رفع متحرك حذفت عينه أما حذفت عينه للتخلص من الساكنين haddii loo tiiriyo damiir marfuuca oo mutaxarik ah qaala iyo baacuu ka hadlaahe xudifat caynuhu cayntiisa waa la jaraa litakhallusi min asaakinayn darteedaa loo jaraa lianna almaadiya oo labada saakin xaggee ka yimideen labadii saakin meeshay ka yimideen nuquu sheeguu rabaa aliftuna waa reeban tahay taas waa iska waadix lianna almaadiya maxaa yeele ficilka maadiga ah yajibu taskiinu aakhirihi meesha u dambayda in la reebo waa waajib cinda itisaali damiir rafci mutaxariki bihi markii damiir marfuuca mutaxarik isaga ula xariigsado labada saakin meeshay ka yimideen marka waa fahamtay aliftiioo reebnayd aliftaasoo kasoo gadoontay waa u amaya iyo kelimada aakhirkeeda ama ficilka maadi aakhirkiisa oo reebmay sababta u reebmayna waxay tahay waxaa la xariirsaday damiir marfuuca oo mutaxarik sida darabta oo kale wa xurikat faa-u fa-diisa waa la xarakayna haddaba bixarakatin baa lagu xarakaynaa xarakadaasoo tujaanisul cayna caynta u mujaanis ah cayntaasoo waaw ma ahayn waawdii waxaa u mujaanis ah damo damadaasa faa-ul kelimaha la saaraa haddii ya ay ahaydna ya-da waxaa u mujaanis ah kasro kasradaasa waxaa la saaraa faa-ul kelimaha naxwi qultu wabictu ilaa fii naxwi khaafa khaafa iyo wixii lamida maane fa tuxaraku waxaa lagu xarakaynaa faa-ul kelimaha waaya fa tuxaraku waxaa lagu xarakaynaa faa-ul kelimaha bilkasri min jinsi xarakati alcayni caynta xarakadeedana ku jinsi ah naxwi khiftu wanimtu oo kale waay waxaan dersigii shalay ahaa ku soo qaadanay sida loo iclaaliyo qaala iyo baaca oo labadooduba facalo ah laakiin facalahaas ayaa marna wuxuu ahaa muctalul cayni bilwaaw marna wuxuu ahaa muctalul cayni bilyaa laakiin labadooduba facalay isla ahaayeen haddii ajwafka ama muctalul cayn uu noqdo facila iyo facula sidii shalay aan u iclaalinay si ka duwana loo iclaalinayo wuxuu hadda laakiin ku siiyey facilo oo keliya faculana waa la mid wuxuu ku siiyey faacila oo muctalul cayna miithaalkeeduna wuxuu yahay khawifa sow facilo ma aha waana muctalul cayn weliba waa muctalul cayn bilwaaw khawifa qaacidadiyaa la gelinaa idaa taxarakat ilwaawu walyaa wanfataxa maa qablahumaa qulibata alifan waawdan waa xarfu cilla mutaxarika fatxa ka horeyda alifa loo bedelaa waxay noqonee khaafa haddaba la soco aliftan oo kha-da ka dambeyda waxay kasoo gadoontay waaw waxayna xarakaysneed kasro maxaa marka aliftan hadda ku qadaran kasraa ku qadaran la soco khaafa iyadoo sidaas ah ta'dii la xiriiri oo damiirka marfuuca mutaxarika ahayd khaaftu iltiqaw saakinayn baa dhacay wuxuuna ka dhex dhacay alifta oo caynulkelime ah iyo fa'da oo laamulkelime ah waa in alifta la jaro sababtoo ah aliftu waxay noqotay xarfu maddin laakiin inta aan la jarin ka hor xarakadii alifta ku qadarnayd waa in laga soo dhex bixiyo xarakadaasoo ahayd kasro kasradaasaa marka la qaadaa waxaa geynay faa-ul kelimaha faa-ul kelimaha xarakada saaran oo fatxada ah waa tuure kasradii adigoo wax kale aan ku soo bedelin sideedii ah ayaad fa'da saare markii xarakada fa'da aad tuurta kabacdi kadibna aliftii waa iska tuure waxaa leedahay markaas kiftu ma fahanteen waana calaa wasni filtu haddii muctalul cayn bilyaa yahana waa la mid marba hadduu facila yahay ama waawa ku jirana ama yaa ku jirana isagoo yaa ku jirana waxaa la mid ah haaba oo asalkeedu uu ahaa hayiba haaba wuu ka haybaystay wuu ka cabsaday cabsi weliba ay la jirto tacdiim ilan haybadaa sidaas ah haaba asalkeedu hayiba buu ahaa xarfu cillihii oo ya-dahay alifaa loo rogay haaba buu noqday lana soco aliftaas kasraa ku qadaran taa oo damiir la xiriiri haabtu buu noqday iltiqaa'u saakinaynkan midka hore oo alifta ah waa in la jaro ilan ayadaa waxay noqotay xarfu madin laakiin inta aan la jarin xarakada ku qadaran oo kasrada ah waa in la qaado loona naqliyo fa'da fa'daa u naqlinaya markii aa ka tuurto xarakadeeda kabacdi fa'dii marka waa hoos dhigmee kadibna aliftaas ka tuure waxaa leedahay hibtu waan ka heebaystay facila sidaasaa loo iclaaliyaa faculana waa la mid inkastoo uusan sheegin mihaalkeeduna wuxuu yahay tawula oo ah wuu dheeraaday tawula waawdan waa in loo rogo alif litaxarukihaa wainfitaaxi maa qablahaa taala haddaba la soco aliftan waxaa ku qadaran damma godaa ku qadaran ayadoo taala ah taa uu damiirkii la xiriiri taaltu iltiqaa saakinaynaa dhacay waa in alifta la jaro alifta inta aan la jarin xarakadii ku qadarnayd oo ahayd dammada ayaad soo qaadee fa'da ayaad ula tegee fa'da markii fatxadeeda aa ka tuurtay kabacdi aad dammada saare kadibna alifta waa iska tuure tultu calaa wasni fultu haddaba la soco haddii facila iyo facula uu yahay waxa taa uu damiirka uu la xariirsaday oo uu yahay khiftu iyo tultu iyo wixii la mida hadduu yahay xarakada fa'da saaran waxay ku tusinayaan wasanka ilan faa-ul kelimaha xarakada saaran waa xarakadii caynta ficilkan hulaasiga ahna wasankiisa waxaa lagu kala fahmaa xarakada caynta bis haddii marka lagu yidhaahdo khiftu kasrada saaran kha'da soo kasra ma saarna waxa ay ka timid oo laga soo qaaday caynta macnaheedu waa maxay markiisii hore wuxuu ahaa faacila dultu damada da-da saaran cayntay ka timid haddii lagu yidhaahdo oo cayntaa laga soo naqliya macnaheedu waa maxay wasankiisu wuxuu ahaa faacula marka haddii facila iyo facula ay tahay naqlinta xarakadu waa tanbiihan cala alwasni amaa haddii facala ay tahay xarakada fa'da saaran xarakadii caynta ma aha soosas ma aha waa xarako lagu soo bedelay ayada marka naqlinteedu maxay taree waa tanbiihan cala almaxduuf xarafka jaran ayay kugu baraarujinay ilan haddii lagu yidhaahdo qultu damada saaran waxa ay mujaanis u tahay caynta maxduufada ah macnaheedu waa maxay caynta jaran waa hee wow bictu kasrada saaran awalka waxay mujaanis u tahay xarafka kaa maqan haddii lagu yihahdo macnaheedu waa maxay yaa kaa maqan marka bayaca ayuu ahaa kanna wuxuu ahaa qawalanka laga wadaa laakiin wasanka marba hadduu facalo yahay laguguma baraarujinayo tanbiihan cala almaxduuf baa la yihahda hadduu facalo yahay amaa facila iyo facula waxaa leedaha waa tanbiihan cala alwasni ma fahanteen kas wuxuu ku yihi ilaa fii nacwi khaafa khaafa wixii lamida maahane fatuxaraku waxaa lagu xarakaynaa bilkasri fa'da waxaa lagu xarakaynaa kasro min jinsi xarakati alcayn caynta xarakada saarneed ayadoo ku jinsi ah caynta xarakada saarneed maxay ahayd kasro kasradaasaa fa'da la saara uu ku leeyahay min jinsi xarakati alcayn naxwu khiftu wa nimtu kiftun haddii asalkeedii khawifa bay ahayd nimtun asalkeedii nawima bay ahayd mudaaricooduna waa yakhaafu iyo yanaamu laakiin wuxuu ka tegay facula ayadana waa mihaalinay athaalisu midka saddexaad annaaqisu waa naaqiska wa huwa naaqiskuna maa laamuhu waa midka laamtiisa xarfu cilatin xarfu cilo ay tahay muctalka wuxuu noo noqday afar nooc midka koobaad wuxuu ahaa almithaal ama muctalulfaah midka labaadna wuxuu ahaa alajwaf ama muctalulcayn midka saddexaad waa naaqis waxaa kaloo la yidhaahdaa muctalulaam ayaa la yidhaahdaa muctalulaamna waa la yidhaahdaa naaqisna waa laam maxaa naaqis loogu magacaabay nuqsaantu xagga dambe ay ka timaadaa laamtiisa in badan oo ka mida way go-daa waxayna ku go-daa mudaarica iyo ficilka mar saas daraaddeed ayaa waxaa loogu magacaabay naaqis lidahaabi laamihi fi lmudaarici almajzuum wa fi lamri ila mudaarica majzuumka waxaa leedahay lam yaqzu laamtiisii waa goyne lam yarmi lam yaksha laamta waa tegaya amarkan waa la mid uqzu iksha irmi ayaa leedahay saas daraaddeed baa waxaa lagu magacaabay naaqis wa huwa maa laamuhu waa midka laamtiisa xarfu cilatin ay tahay naxwu gazaa oo asalkeedu ghazawa uu ahaa wa ramaa oo asalkeedu ramaya uu ahaa wa radiya oo asalkeedu radiya wa radiya oo asalkeedu radiwa uu ahaa asalkeedii hore laakiin hadda radiya asal camal ay noqotay wasaruwa wuxuu kuu miihaaliyey haddaba facala oo khazaa iyo ramaa uu kugu miihaaliyey iyo facila oo kugu miihaaliyey radiya iyo facula oo kugu miihaaliyey saruwa sarwa macnaheedu waa sayid buu noqday assariyu huwa sayid waa qofka madaxda ah aslul awaleyni labada hor asalkeedu wuxuu ahaa ghazawa labadeehe ghaza iyo ramaa uu sheegayaa aslulawaleyni labada hore oo ghaza iyo ramaa asalkoodu wuxuu ah ghazawa waa ramaya bifatxaatin mid kastoo ka mid ah saddex fatxaa kor saaran ghazawa ramaya saddex fatxo taxarakad way xarakooday kullun min alwaawi walyaa wanfataxa maa qablaha waxaa ka horey inuu kor dhigmay faqulibat alifan alif baa markaas loo rogay والله أعلم أنك أسكت